markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira noogu soo jeedinaya cashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambaliyada iyo heesaha kaasoo aad ku dhegaysanaysaan dhambaalada aad noo soo dirteen annagana aan idinkugu darayno heese dabacsan oo aad si weyn uga heli doontaan bal nuurow waxaad noo soo qabataa dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan casha dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib uu hela dadka kale ah hooye xaawo maxamed goodir iyo habaryar safiye maxamed goodir habaryar aamine maxamed goodir iyo habaryar sucaado maxamed goodir abti cabdi maxamed goodir abti xasan maxamed goodir abti xuseen maxamed goodir ayay dahaabo bucul diri iyo ayay dahaabo maxamed axmed cabdisalaamka jooje iyo aabe cabdulka jooje maxamed cabdulka jooje maxamuud cabdulka jooje axmedey gure cabdulka jooje fartuun cabdulka jooje iyo sagaal cabdulka jooje xamdi ayaa ku jirta iyo fardowsa waxaa kaloo dadka diraya warqadani ka mid ah aabe aadan muuse oo loo yaqaano aadan kiler iyo maxamed aadan muuse cabdiweli aadan muuse iyo deeqo aadan muuse najmo aadan muuse iyo kaltuum aadan muuse nimco aadan muuse iyo dhammaan reer maxamed goodir iyo reer cabdulka jooje iyo reer aadan muuse waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqorada baa la yidhi waa maxamed cumar xuseen garaadka iyo umulkhayr aadan muuse oo arooskooda uu ka dhacay galdogob taariikhdu markii ay ahayd koob iyo tobankii bishan julaay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela ayaan idin leenahay aamiin dhambaalka anigana dhinacayga aan ku bilaabayo waxaa lagu soo bilaabay annagoo kale ah dadka aan magacyadooda soo sheegi doona waa tahay waxay ku kala sugan yihiin baa la yidhi maraykanka iyo soomaaliya gaar ahaan magaalada jowhar waxaana dadka diraya dhambaalkan ugu horeysa hooyo xaliimo jimcaale hagar waxaa kaloo ku jirta hooyo faadimo macow cabdulle dhambaalka waa laga buuxa waxaa kaloo ku jira maxamed cabdulle sabriye iyo dhammaan ilmo cabdulle sabriye oo kala ah mawliid joolaal ibraahim iyo naciimo iyo sidoo kale ifraax dhammaantood waa ilma cabdulle sabriye waxaa kaloo dhambaalka ku jira cilmi iyo door cilmi iyo saadiq iyo door cilmi iyo ismaaciil iyo door cilmi waa dhammaan ilmo iyo door cilmi oo kala ah fu'aad cabdulcasiis axmed ayaan maryan xamdi iyo amiira iyo sidoo kale marwaan maxamed suleymaan iyo mustaqiim maxamed suleymaan waa cabdulaahi cilmi iyo door iyo xamdi cilmi iyo door waxay dhammaantood tahaniyad aroos hawada u marinayaan najiib saalax iyo saciido iyo door cilmi oo ku aqalgalay dalka maraykanka gaar ahaan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaan leenaha bay yidhaahdeen guurkooda allaha ka dhigo kii keyr qaba laguna kala helo ubad baari annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey heesta ugu horreysa ee aan dhegaystayaasha u ciyaari doono waa heesta gebagabo waxaa ku luqaynaya fanaaniinta cabdikhadar xasan iyo hiba nuura
dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la sexdii jidkiida libaax karami dhaxangeliyada jibaaxay dhaxangeed qodax la sexdii jidkiiga libaax karami dhaxugunyada sideed gasinka caliina haada hargoorkiya cawska daaba weliba bisiyaan ka qaadi dhaxugunyada sideed gasinka caliinahaada hargoorkiya cawska daaba welibagashiyan ka qaadi markaan goonyahaa jilleeco adoon gaarabkayga joogay gurtaayu maxay saqdiy markaan goonyahaa jilleeco adoon gaarabkayga joogin gurtayu maxay saqdiy ma gabuudid haddaanad ka geeriyoone ileen samirka ma gabuudid haddaanad ka geeriyoone bugeenniwa kaa saamaadii aroos laynoo gangaamiye bugeenniwa kaa saamaadii gaxdii nafsiyeynu maayiin anuun gaardaraysan adiga maxaa gudubliya xambaarshii ileen samirka ma gabuudid haddaanad ka geeriyoone ileen samirka ma gabuudid haddaanad ka geeriyoone gugeenniwa kaa saamaadii aroos laynoo gangaamiye
maxaa kuri roobaba habeenku galin dambena intaan guriga isku oday maxaan kudhi roobaba habeenku galin dambena intaan guriga isku oday
joogta waaye hawaawe maxaan ku goobay adayga gaabsanaya bahagayntaan dhagaysay haddana gasaad joogta waaye hawaawe maxaan ku goobay gulaysteen oon dhaqaaqin haddana gagamaraan ka toosay maxaan gogoshayda hifay gulaysteen oon dhaqaaqin haddana gagamaraan ka toosay maxaan gogoshayda hifay
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi gebagabo codadka hibanuure iyo cabdiqaadir xasanaade dhambaaladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno waxaa warqadani diraya deeqe axmed sheekh iyo zaynab axmed sheekh khadiijo axmed sheekh shugri axmed sheekh cali axmed sheekh cabdi axmed sheekh iyo khaliif axmed sheekh cabdirashiid axmed sheekh iyo khayrow axmed sheekh kariye axmed sheekh yaasiin ibraahim cabdicasiis maxamed cabaas iyo cabdiraxmaan cali iimaan iyo ibraahim shaahiyow abaayo aamine maxamed cabdi iyo abaayo jawaahir axmed ismaan abaayo xaliimo cumar sheekh iyo hooyo sacdiye xasan hooyo khadiijo xasan hooyo qulaay xasan iyo abti aadan xasan abti maxamed xasan iyo abti ibraahim xasan dhammaan asxaabtan waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan farta iyo faraantiga boqorka iyo boqoradda baa layidhi waa aamine iidle maxamed iyo liibaan axmed sheekh oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay ilaaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad khayr qabana kala hela aamiin anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna dadka diraya waxay kala yihiin maxamed cismaan cabdulaahi iyo cabdicasiis ah, cismaan cabdulaahi iyo jaamac maxamed xirsi iyo sidoo kale cabdiraxmaan gacmo dheere iyo axmed qani cabdi cabdulaahi waxaa loo yaqaanaa magafe iyo dhammaan reer yuusuf cabdulaahi muuse iyo reer cismaan cabdulaahi muuse meel kastoo ay joogaan waxaa kaloo ku jira reer aw maxamed cabdulle waa reer aw maxamed cabdulaahi muuse iyo reer xuseen cabdulaahi muuse iyo reer ibraahim cabdul waa cabdulaahi muuse dhammaantood iyo guud ahaan baa la yidhi dadweynaha ku nool degmada gaashaamo waa tahay waa caafadii o dhan baa isku timid miya oo isu duuban baa la yidhi waxay hambaliyo mehera oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada bay yidhaahdeen ee kala ah cabdulaahi yuusuf cabdulaahi iyo marwadiisa qaaligaa baa la yidhi kowthar maxamed cabdulaahi oo meherkoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaan leenaha bay yidhahdeen isku waara ubad khayr qabana rabbi hadinkala siiyo heesta kalean idiin soo qabanayna waa heesta alkudhegeedu yahay ammaana waxaa ku luuqeynaya fanaanka maxamed suleymaan jubeer
ma ogtahay ayaankii ilmadu kaadahayse indhakaaga qoysa inayay xasuusto utaanka oo wankaashahaate waxaad igu abuurtaa laadkaysa waaye waxaad igu abuurtaa laadkaysa waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine haa noqo kumaan ilaawine ma ogtahay sidiibo sunkoodiyo hilaacbadan buqaarooriyadiisa amaau sawaabari sidanka subaxdi wadii isinta waxaad igu abuurtaa qaadi kariimka waaye waxaad igu abuurtaa qaadi kariimka waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine aa noqo kumaan ilaawine
hagaag waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka wada heleen heestaasi hambalyo dhalash ayaan caashahaya waxaana inaga soo gaartay khadiijo cabdalle iyo abaayo amaal maxamed ismaaciil iyo abaayo shukri maxamed ismaaciil zakariya maxamed ismaaciil ibraahim maxamed ismaaciil cabdifataax maxamed ismaaciil iyo jawaahir axmed xaliimo cadday iyo shukri yaasiin ibraahim isaaq xasan oo ku magac dheer jeclow iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo sulaymaan sheekh xasan injineerka dhammaan reer saalax xasan iyo reer ismaaciil gagaale iyo reer yaasiin axmed iyo dhammaan reer bilada car waxaa kaloo ku jira reer yuusuf cabdalle oo kala jooga u s a canada u k puntland dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan faadimo saalax xasan iyo maxamed ismaaciil oo xerada dhagaxley uu wiil ugu dhashay gaar ahaan dhadhaab dhagaxley wiilkaas waxaa loo bixiyey mubashar maxamed ismaaciil ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen mubashar allaha ka dhigo kii weynaada oo dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba waxtara aamiin dhambaalka markaan aan soo qabanaya nuura wuxuu naga soo gaaray xaawo sheekh xasan ismaaciil iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil wuxuu ku magac dheer yahay maxamed shaafi iyo yaasiin sheekh xasan ismaaciil iyo carab cali warsame iyo khadar cali warsame iyo jawaahir cali warsame iyo safiye cali warsame iyo sacaado cabdulaahi caynab iyo bedri cabdulaahi ibraahim iyo cabdicasiis idriis ismaaciil iyo deeqa cali ismaaciil iyo nimco aadan ismaaciil dhammaan dadkan oo kala jooga iyagoo isku dubamaa la yidhi waxay tahaniyeed dhalasho oo farxad le ay hawada u marinayaan farxiya sheekh xasan ismaaciil iyo seegeeda baa la yidhi cabdi axmed aw daahir oo siddeeddii bishan aanu ku jirnay julaay sanadka laba kun koob iyo labaatan uu wiil ugu dhashay magaalada xerogeel baa la yidhi ee dowlad degaanka soomaalida etoobiya ducada waa dhankiina baa la yidhi waxaanu leenahay wiilkaasi allaha ka dhiga kii soo weynaada ee dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay heesta firaash jannaad aweys khamiis cabdalle iyo faadimo qaasim lowle
anoo fikiraayo fahma leheene oo meel aan ku fiirtahayo waaye anoo fikiraayo fahma leheene oo meel aan ku fiirtahayo waaye adiga faraxaanigu abuurte adiga faraxaanigu abuurte fataaxey weyn ha ku faa'idiye fataaxey weyn ha ku faa'idiye adna firaashka jannaan firaashka jannaankuugu faatixeeye adna firaashka jannaan firaashka jannaankuugu faatixeeye ka janaan firaashka janaankuugu faatixeeye adna firaashka janaan firaashka janaankuugu faatixeeye fallaaxa iyo facshir adduunye anoo fadhiyo leiga faane fallaaxa iyo facshir adduunye anoo fadhiyo leiga faane faradii futaye fuunsame faradii futaye fuunsame ma filahaaye mid facaada kale ma filahaaye mid facaada kale adna firaashka janaan firaashka janaan kuugu faatixee adna firaashka janaan firaashka janaan kuugu faatixee
waxaanu intaasi kaga gudubna heestaasi firaash jannaad ku luqeynaya aweys khamiis iyo faadimo qaasim allah u naxariisto faadimo qaasim taaniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana diraya hooyo faadimo cabdi iyo hooyo xabiibo nuur hooyo qaali cabdi iyo aboowe cabdulaahi yuusuf nuur axmed yuusuf nuur bakar yuusuf nuur mataan yuusuf nuur iyo aamini yuusuf nuur zaynaba yuusuf nuur iyo faadima yuusuf nuur safiya yuusuf nuur dhammaan reer yuusuf nuur oo kala jooga meelo kala duwan baa la yidhi waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdi awal yuusuf iyo deeqo maxamed cabdulle oo ay gabar ugu dhalatay magaalada kismaayo taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo tobankii juun gabadhaasi waxaa loo bixiyey fatxi nuura waxaanu leenahay fatxi ha noqota tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalkan aan hayo nuurow waa dhalasho dadka dirayana waxay kale yihiin cabdinuur shariif cali xaashi waxa uu joogaa jabuuti ayaanle aadan shariif cali xaashi iyo mukhtaar bashiir shariif cumar iyo maxamed bashiir maxamed fure iyo muxyidiin busuuri shariif axmed iyo cabdiweli shariif cashiir iyo sharmaarke shariif cabdulaahi iyo nimco shariif daahir iyo nasteexo shariif cabdulaahi iyo cabdikhadar shariif daahir iyo raciib waa rabiic shariif cumar iyo xasan shaafi shariif cumar baa la yidhi iyo cabdi shaafi shariif cumar iyo dhammaan dhallinta reer harleedi baa la yidhi waxay hambalyo u dirayaan cabdiraxmaan shariif maxamed shaafi iyo faadimo maxamed abiib oo uu wiil ugu dhashay dowlad degaanka soomaalida baa layidhi gaar ahaan gobolka fiiq waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin soo barbaar ayay leeyihiin adeer oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca amiin dhammaalka dhankeyga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray hooyo sacdiye xasan iyo hooyo khadiijo xasan abti aadan xasan abti maxamed xasan abti ibraahim xasan cali axmed sheikh iyo cabdi axmed sheikh khaliife axmed sheikh cabdirashiid axmed sheikh khayrow ayaa ku jira kadiye shukri isniino deeqo iyo zayno axmed sheekh dhammaan asxaabtan waxay tahniyada aroos ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqorada farta iyo faraatiga arooska iyo aroosadda waa kuwe waa aamine iidle maxamed iyo liibaan axmed sheekh oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya isku waara ayaanu leenahay ee allanaha idinku arsaaqo guri nabad ah owlaad baari ah aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegaystayaashan usoo qabanaynana nuuro waa heesta halkudhageedu yahay jacaylkii qabyoobay waxaa ku luuqeynaya fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hillaac heestaas ayaan barnaamijkeena kusoo gabagabayn doonaa dhegeystayaal barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay galabta caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahaydagtayda
xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay anoo diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaag ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo anaan diidayn diidayn diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaagu ku dhani qofkiyay jeclay ku dhani qofkiyay jeclay waayahan kala qariyayo wadnihii samir qaadooyee qalbigii ooyi bogsayooyiye dareen qasbayayo sannadan qatanaa dartee naftiiga yeesho quuso wadnihii ooyi mahadsanediin nuur xasan nuur bukhaari iyo cashe ibraahim aadan oo noo soo jeedinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha